maalintii shalay deegaanka daanweyne oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa waxaa laga soo warinayaa inuu ka dhacay weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan maamulka la baxay s c khaatumo ayaa war uu ka soo saaray weerarkaasi waxa uu ku sheegay in maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan cira uu si bareer ah u laayay dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka sanaag najiib barqadle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay s c khaatumo ayaa waxa uu shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay weerarkan isagoo ku tilmaamay weerarkaas uu yahay mid xadgudub ah dowlad goboleedka s c khaatumo waxau si adag u cambaaraynayaa weerar gaadma ah oo ay soo qaadeen kooxda goonigoosadka maleeshiyada waqooyi galbeed kaasoo ay ka geysteen deegaanka daanweyne oo ka tirsan gobolka sanaag oo ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqata reer miyi ah oo si nabada xoolahooda u daaqsanayay weerarkan waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac loo geystay xoolo dhaqatada deegaanka daanweyne ee reer sasi khaatumo xoolo dhaqatadaas oo ku sugnaa dhuldaaqsimeedkaas weerarkan waxa uu muujinayaa cadaawadda iyo xadgudubka joogtada ee kooxda goonigoosadka ahi ku hayso shacabka reer sasi khaatumo waxa uu sidoo kale sheegay in weeraradan ay yihiin kuwo soo noqnoqday isagoo tilmaamay in cawaaqibta wixii ka dhasha arrintan uu qaadan doono maamulka la baxay somalilan dowladda sc khaatumo waxay si adag uga digaysaa weerarada soo noqnoqday ee ay caadaysteen kooxda goonigoosadka ah ee waqooyi galbeed oo ay u geysanayeen dadka xoolodhaqatada ah ee reer sc khaatumo waxaannu si adag uga digaynaa ugeysiiraynaana in ay iyagu qaadi doonaan cawaaqib kasta oo ka dhasha tallaabooyinka xaalad abuurka ah ee ay caadaysteen ee ay ka geysanayaan xuduudaha dowladda sase khaatumo si kastaba ha ahaatee iska horimaadyo iyo isqabqabsi muddo ka taagnaa gobolka sool ayaa mar kale sida muuqata ku soo laabanaya gobolka waxaana loo sabaynayaa booqashadii uu dhowaan sool ku tegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre